diyaar maunahay diyaar maunahay kulan looga hadlayay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa wacyigelin ku saabsan muhiimadda ay leedahay nabad ku wada noolaanshaha iyo isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada jowhar kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada wasaaradood culimaa udiin waxgarad haween iyo dhalinyaro sheekh xuseen aadan cali sheekh cumar shaami iyo sheekh cabdiwaaxid macalin cali ayaa si wadajira uga hadlay muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada maanta waxaan rabaa meeshaan inaan ku wada heshiino oo hoosta aan ka xariiqo aniga ii gaar ah maadaama aan culimmadii hoggaankoodii aan ahay haweenkan ay joogaan odayaasha dhaqanka ay joogaan maanta inaan halkaa ka wada ballanqaadno arrimaha taagan wadagelidooda wax ka qabashadooda horumarinka bulshada inaan u wada istaagno aniga culimo ahaan magaceedaan u qadmo odayaal dhaqan haweenka dhallinyarada ballantaasi wada shaqaynta ah wada jirka ah arrimaha taagan iyo horumarka bulshada inaan ka wada shaqayno diyaar ma unahay diyaar ma unahay diyaar ma unahay allah naga ajirsiiyo bilahi
gobolkan waxaa inta badan nagu soo nonoqota mase aan dhegaheenu ku dhacdaba in siyaabo kala duwan dadka muslimiinta ah ay isku dilaan oo ay isku qabtaan oo mar walba dhibkeedii uu soo yeero saas darteedii ayaa waxaan u aragnay in culimmada iyo dadka mashaa'ikhda ah iyo dadka muslimiinta ah halkaan degin inaanu xasuusino ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala cabsidiisii taa oo iyagana u ah boorki jafid iyo in wixii ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala nagu addoonsaday oo dadka muslimiinta ah looga baahanaa in ay hor usii galaan
rasuulka calayhi salatu slam iyo qur'aankii lagu sheegay wahuwa nafsuhu lamnu haddii meesha iimaan laga waayo tuugo baa dilaacayso jidgooyaa dhacayso deriskii baa la xumaynayaa dadkiiyaa isdilaya ee ikhwatalkiraam amniga wuxuu ka bilowdaa naftaadi adiga naftaada marka hore ina waaqaasoo deganaan aad muujiso wixii ilaahay soo dejiyey ee rasuulka lagu soo dejiyey diinta islaamkana aad qalbiga gashato dadka salafu saalix say u noolaan jireen aad wax ka barato dadka inaad naxriis u noqoto oo aad raxmad u noqoto oo maalintii aad dhimato ay ku soo duceeyaan miyaad rabtaa mase dadka maalintaad dhimato inay waakaasoo ay ay ku farxaanoo oo ay ku habaar ay ku lacnadaan dadka maxaa loo kala qaadaa yacni mustariix nin raaxaystay dhibkii adduunka iyo noloshii dhibaatadeedii ka raaxaystay iyo mustaraax canhu nin dadka ay ka raaxaysteenoo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wada fariimo iyo wacyigelin ku saabsan wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka walaalaha ah si loo joojiyo colaadaha soo noqnoqday